dowladda diiniga ah ayaa loo soo xiray dhalinyarada toshaah dharka ee ku sugan degmada saakow gobolka jubbada dhexe waxaana qabanqaabada dowladda lahaa maktabka dacwada magaalada tirada xarqaanleyda dowladda loo soo xiray waxay gaaraysay afartan iyo shan ruux waxaana dowladdu socotay muddo toddobaad ah iyada oona lagu qaatay duruus kala duwan gebagabada dowladda waxaa ka soo qaybgalay martisharaf kala duwan oo uu ka mid ahaa naqiibka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada dhexe malaaq biyey iyo nabadoon cabdulaahi ansaari kuwaas oo bogaadiyey dadaalada dacwada waxaan mar kale umahadaynaa ardayda muddada toddoba maalmood a dowladu qaadatay fadhiday iyada u dhabar adeegtay igun waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayran waad ku mahadsantihin taa taas uga baxo waxaan idin leeyahay dadka harqaanlayaasha ah marka ugu horreysa inay ka cabsataan dhaqankiina aad wanaajisaan qof hadduu wanaagsanaado waxay ka dababa ficnaan doona ummadda maanta waxaad tihiin waxaad haytaan hubintii labiska ummadda in aadan tolin dhar aan qaabilsanin waafaqsanay shareecada walaalayaalow waxaan naftayda iyo tiinaba ugu baaqayaa ilahay inaan ka cabsoonno ilaahay inaan ka cabsoonno on ka xishoonno ilaahay inaan qadarinno nicmada inuuna siiyey inaan ka shukrino cadowga ilaahay inaan la dabaaqtanno oon la xisaabtanno doorka kugu aadan haarqaanlow waa inaad dukaankaaga iyo inta ku xeeran wanaajiso eh jihaadkaba intaasaad ka haysaa maanta eh ninkii baxay oo inta bilna tashay bilna baxay waa gobonnimo dheeraad eh fadligiisuna leeyahay allah baana u leenaha ha ciseeye laakiin ninkaaga aan bixinow waxaa kaaga soo aaday inaad dukaanka wanaajisee dukaanka wanaaji sayna diinta dhinacaaga looga soo gelin qaar ka mid ah xarqaanleydii ka faa'iidaysatay dowladda ayaan la kulmay magacii awow anis dowladdaas waxay ku saabsaneed shacaarkeed wuxuu ahay yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasa yuwaarii saw'aatikum wariisha walibaasu taqwaa daalika khayr daalika min aayaatiillaahi lacallahum yadakkaruun magaceed wuxuu ahay sheekh cabduqaadir kumandos waxayna ku saabsaneyd anwaaculquluub qalbu saxiix iyo wa qalbulmayit iyo wa qalbulmariid iyo aafaatulquluub aafaatulquluub waxaa ugu horreeyey alkibru waalcujbu annifaaq anwacda quluubta qalbiga ugu horreeya alqalbu saxiix ilahi wuxuu dhahay ilaa man ata allaha biqalbin saliim wa qalbulmayit afaman yaclamu anna maa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa qof wax arkaa iyo qof waxaan arkayn masimiyiin waa maya wa qalbulmariid fii quluubihim maradun wazaadahum allaahu marada walahum cadaabun aliimu bima kaanuu yakdibuun magaalada saakow waxay waayadii u dambaysay martigelinaysay dadaalo ballaaran oo xagga dacwada ah kaas oo u wado maktabka dacwada ee magaalada